أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo talaado ah taariikhduna waxay ku beegan tahay toddobada bisha rajab sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeenna saakay kuwooda ugu waaweyn in ka badan boqol xildhibaan oo ka tirsan golaha dawaaqiyadda kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in murtad garguurte ganacsato shisheeye ah uu u xiray ganacsiga xoolaha soomaaliya kataybal ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta shan iyo labaatanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kulan wadatashi ah oo lagaga arrinsanayey sida lagu horumarin karo dacwada ayaa ku soo gabagaboobay degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bakool maktabka dacwada wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowra diini ah u soo gabagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada jowhar duufaan xooggan oo dabaylo wadata ayaa ku dhufatay in ka badan soddon gobol oo ka tirsan dalka maraykanka guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulan ay dowro barbar socotay waxa ay la yeesheen maamulka iyo macallimiinta iskuulaadka degmada ceelcadde ee wilaayada gedo
أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeenna saakay kuwada ugu door karoonaa haatanna u diyaar garooba qodobada warkaas oo dhammaystiran in ka badan boqol xildhibaan oo ka tirsan golaha dawaaqiyadda kooxda riddada ayaa qiray in murteed garguurta ganacsado shisheeye ah uu u xiray ganacsiga xoolaha soomaaliya walaalkan bashiir abo ayman ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya maalin kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in xasan gurguurte uu ganacsiga xoolaha soomaaliya u xiray shirkad shisheeye ay arrinkaas kheyradhaan ka soo saareen xildhibaana ka tirsan kooxda riddada war murtiyeed rasmiyaha oo ay soo saareen in ka badan boqol xubnood oo ka tirsan golaha dawaaqiyadda kooxda riddada ayay ku xaqiijiyeen in xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha kooxda riddada uu ganacsiga xoolaha dalka u xiray ganacsade lagu magacaabo abuyaasir kaasi oo u dhashay dalka yemen balse shirkado ganacsi ku leh dalka imaaraadka carabta dawaaqiiddan ayaa war-saxaafadeedka ay soo saareen ku xambaariyey tallaabadan uu qaaday xasan gurguurte waxayna ku tilmaameen khiyaano weyn oo lagu curyaaminayo dhaqaalaha shacabka soomaaliyeed waxaan cambaareynayna falkan uu ku kacay madaxweyne xasan sheekh oo xadgudub ku ah xuquuqda shacabka soomaaliyeed islamarkaana cunaqabateen ku ah ganacsiga xorta ah ee muwaadinka soomaaliyeed arrinkan wuxuu abuurayaa in dadka tirada badan ee ku shaqaysta ganacsiga xoolaha ay beelaha u noqdaan oo ay waayaan hantidii ay heli jireen wuxuu dhabarjab ku noqonayaa kobcinta dhaqaalaha waddanka ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay boqolka daaquud in kiiskan halista ah ay xaqiijiyaan dawaaqiidan faraha badan oo ka tirsan kooxda riddada islamarkaana magacooda ay ku saxiixaan bayaanka ayaa bannaanka soo dhigaya heerka uu gaarsiisan yahay musuqmaasuqa madaxweynaha kooxda riddada oo astaan u ah dhulboob burburinta dhaqaalaha dalka iyo inuu dowlado shisheeyo ku wareejiyo badda iyo beriga soomaaliyeed ganacsiga xoolaha soomaaliya ayaa ahaa majaalka keliya ee ummadda u badbaaday tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee dalka waxayna xooluhu uga dhigan yihiin soomaalida lafdhabar dhaqaale oo sannad walba laga helo boqolaal milyan oo dollar xasan gurguurte oo soomaali badan ay u yaqaanaan dal xaraashe ayaa ku dhaqaaqay falal lala dhakafaaray isagoona aan waxba u hambeen shacabka soomaaliyeed maasanid bashiir kataib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta shan iyo labaatanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri walaalkan abu xasaan ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya
halkan waa suuqa xoolaha degmada buulo fullaayo ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waxaa isugu yimid boqolaal muslimiinna kuwaasoo qaar badan uu ka mida nasiib u yeeshay in loo sameeyo kobcinta xoolaha sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kanaalka kataib al ikhbaariya ayaa baahiyey muuqaal kooban oo lagu soo bandhigayay dad ka mida muslimiinta loo sameynayay kobcinta xoolaha oo ka soo muuqanaya kaamirada kataib al ikhbaariya kuwaasoo nasiib u yeesheen sannadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga loo sameeyey kobcinta xoolaha waxaa qaar ka mida dadkan la siinayay soddon iyo shan neef oo ariya halka qaarna la siinayay shan neef oo geel qaar ka mida dadkii nasiibka u yeeshay in loo sameeyey dhaqaalahan kobcinta xoolaha ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona farxaddooda ka warbixiyey magacey anjir huseen ismaaciil guud baa leerahay inaan hilowgeed ibil shan neef geel asiis wilaayad allah barakaay gaalad allah dhibay ibraahim alow dhuwow mujaahidiin maana shan neef geel ay yaa isiis mujaahidiin ilaahay madakad kor hoka yeele gaalada ilaahay ha dhibiy guur geelwaag ukun doorka dhaat allah ka yeele ilaahaas uu tuugaay
نبي حسن حريق سنقر صدن إيش من لفيره مجاهدين سيس خير الله سي ولا ولا شيء له ولا كسيه قالوا ولا تجيب المسلمين كرة لك يا
ibraahim cali sheekh xasan eliiraa harakada al-shabaab guul allah siiyo waxaa oo waxad ay isiisa ee, ee, so- soddon iyo shan neef ay- ayaa la isiiy ilaahay khayr ha siiy ilaahay kor ha ka yeel gaalad allah jiliy gaalad guba gadaal u dhaah allah ka yeel
على نهج النبوة وعشناها جمالا بأخلاق المروة
magaal keero xasan oo xuseen mayka koo ee doodada may rooge buulo fulaay wadeed mayba isiiday irin mayba fada iniyana dhagad zikulo ogaada hadda soddon iyo shan neefo hoob alla deersii koroo deeraan boqol deersii fadaa fiidiyowgan ayaa noqonaya kii shan iyo labaatanaad ee ay baahisa ka tahay bal ikhbaariya islamarkaana lagu soo bandhiga mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga laga sameeyey wilaayaadka islaamiga maasanid abu xasaan kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayay sidii lagu horumarin lahaa dacwada ayaa waxa uu ku soo gabagaboobay degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan cabdilqani maxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya waxaa degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan dhowaan kusoo gabagaboobay kulan wadatashi ah oo socday muddo toddobaad ah kaas oo inta uu socday looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay horumarka dacwada kulankan oo talooyin la isku dhaafsaday waxaa kasoo qaybgalay odayaasha dhaqanka culimada mas-uuliyiinta labada wilaayo iyo mas-uuliyiinta maktabka dhexe ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana kulanka barbar socday dowro loo qabtay ducaada labada wilaayo waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo kulanka ka qaybgalay ayaa kelimad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey qodobka koowaad cidda aan u dardaarmayo waa walaalaha ducaadda wilaayaadka mashruuca noocaana mashruuc qiimo badan weeye ummaddu hadday fikirto oo meel la fadhiisto oo la shuureeyo oo wax la rogrogo adduunka waxaa ugu xun inaan la tashan haddaan aniga iska socdo adna aad socotid garashadii kugu jirtay iyo xigmadii kugu jirta adiga unbay kugu aasnaanaysa wixii anay igu jirayna anay igu jiraayaan laakiin ummadii hadday tim- isu timaado oo wax la rogrogo war waxaan seen yeelnaa maxaan ka qabannaa waxaan gaaraynaa washington iyo rome aan gaaraynaa annaga marka waa inaan fikirno walaalaha hadda qorshahan hadda wuxuu ku yimid tala rageed buu ku yimid ilaahayna u aqbalay subxaanahu wa tacaala culimadii iyo nuqabadii kulanka mushaarakaynaysa ayaa dhankooda kalimaad dardaaran ah u jeediyey ducaada waxaa farxad weyn noo ah inaan ka qayb galno mu'tamar eh, oo tashaawuri ah oo dacwada iyo ducaadda lagaga hadlayo si ay diinta islaamka usii socoto awalan asalba dacwadan iyo ducaadda ururintooda iyo horumarintooda iyo dadka gaadhsiintiisuba wax waajiba mise waa wax sunno ah dabcan waa wax waajiba in sha allahu tacaala juhdigii in la sameeyo lagu dadaalo dadka loo dhimriyo si deganaana loogu sheego dadku isku aqoon maaha waa kala aqoon gedisan yahay waa kala dabeecado gedisan yahay dabeecadda bani aadamkuna shataa waaye waa kala duwan tahay in sha allahu tacaala qofka walaalka ah in si degan oo macruuf ah wax loogu sheego ayaa tala ah kulligeenna waa nala ka rabaa in sha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa arrintaanu inay wax weyn u noqon doonto labada gobol ama guud ahaan soomaaliya inta diinta jecel walaalaha ducaadda ee labada gobol hiiraan iyo shabeellada dhexe ee meeshaa la iskugu keenay shirka wadatashiga ayadoo looga tashanayo ilaahay kitaabkiisa si shareecada loo hormariyo bulshada inta badan waxaa laga maamulaa dugsiyada qur-aanada macallimiintaas in laga warqabo ayaga dowlaad la siiyo waxaa loo baahan yahay oo maanta lagu xisaabtamayana waa jiilka soo koraayo oo lasoo barbaarinayo oo wax la barowaayo bismillahi raxmaan raxiim dhallinyaradu waa bulshada qaybta ugu muhiimsan waaye waa lafdhabarka ummadda dhallinyaradu dacwadiinna bulshadu waa kala muhiimsan tahay waa kala qayqaybsan tahay dhallinyarada soo koraysay da'da yar waa da'da ugu muhiimsan in la helo dad dhallinyara ah oo diinkan ka shaqeeya dadkii berri adinka idin bedeli lahaa marka adigu ama shahiido ama geeridii rabbiba kugu timaado dad ku bedelna aad samaysato in dadkaa dhallinyarada xoogga saartaan dhallinyarada wax loo aqriyo dowlaad loo furo awooddiinna inta ugu badan inaad ku bixisaan dhallinyarada aad ku bixisaan kulankan wadatashigaha ee kusoo gabagaboobay degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa kusoo aadayaa xili sidoo kale maktabka dhexe ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu dowra diini ah usoo gabagabeeyey ducaada wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe maasanid cabdilqani dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bakool ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee bakool ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxa ay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshaadka murtadiinta ee degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay ee wilaayadaasi bakool dagaalka ayaa la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si ahda looga maqlayay gudaha iyo duleedka degmadaas maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa dowra diini ah usoo gabagabaysay bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada jowhar casaam carafaad ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya dowrada noo socotay muddo shan maalin ah ayaa waxaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe u qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka celeelo barsan ee hoostaga degmada jowhar ee wilaayadaas dowradan muddadii socotay ayay bulshada deegaankaasi ku qaateen culuum kala duwan oo diini ah waxayna bulshada deegaanka oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus u sheegeen waxyaabo badan ay ka faa'iidaysteen dowladaas asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu meeshaan waxaan nahay ardaydii oo ceel dheer oo loogu waxbaray waxaa noola akhriyey yas-aluun ama suuratul anfaal aa noola akri iyo kutub la yidhaaha duruusul muhima culumadii noo akris khayr allah siiya ilaahana ku mahadsan oo ah wax nagula bari asalaamu calaykum anigoo ree ceel dheere e ayaa dooro noola furay oo marka tafsiirul qur'aan suuratul yasaluun aa tafsiir ayaa nagula akriyey iyo kutub leeyahay duruusul muhiima marka insha allahu intaasaa macnaha suurada ay ahayd oo culimada ay nagu waxbartay macalimiinta kulliga ugu mahadcelinaynaa marka insha allah allaha barakeeya aniga dumarkii aan daaro kamida waxaa noola qabtay dooro afar maalmood oo noola saxay iidka iyo salaada maasha allah iyo kutub liira arbiciin nisa khayr allah siiya way mahadsan yihiin culimada waxaan mahad celinaynaa alla subxaana watacaala insha allahu ilahay idankiis ama bacdullaahi waxaan alxamdulilaahi u mahad celinaynaa insha allahu ilahay idankiis xarakatulmujaahidiin iyo wadaad wadaadadii ducaadka ahay ee macnaha ilahay idankiis meesha macnaha noogu imaaday ceeldheera dadkii wax fahansiiyey ilaah wax fahansiin kare dowladii afarta maalmood aheedi insha allahu ilahay idankiis macalimiintii insha allahu ilahay idankiis tafsiirkii iyo axaadiistii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam dadka u akrinayaan u mahad celinaynaa ilaahay ha xifdiya ilaahay idinkiisa intay akriyeenna ilaahay macnaha ha u abaalgudo islaamkana ilaahay kor ha ka dhiga islaamka cadowgiisana allaha qabta ilaahay baan u mahad celin mahad celinaynaa awalan uma xarakada noo soo dirtay dadka culammada noo soo diray wax na barayay maalmahan haweenka iyo raggaba barayay diinta ilaahay barayayaan u mahad celinaynaa insha allahu tacaala aadaanna ugu farxnay sababtoo ah culammada insha allahu tacaala timid aad bay u dadaaleen dhowr kutub ayaa la akhriyey oo ragga iyo haweenkaba aada indhahay uu kala qaadeen marka insha allahu tacaala waxaan aad baan sii codsanaynaa in naloo sii badiyo oo mar walbaba nala soo booqdo maktabka dacwadda wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa dowlaadka diiniga u qabanaya bulshada ku dhaqan degmooyinkii deegaanada wilaayadaas mahadsanid cazaam duufaan xooggan oo dabaylo wadata ayaa ku dhufatay in ka badan soddon gobol oo ka tirsan dalka maraykanka warkaas waxaa inoo haya walaalkeen abushayba duufaan xooggan oo dabaylo wadata ayaa ku dhufatay ku dhowaad soddon gobol oo ku yaala bartamaha iyo bariga dalka maraykanka iyo sidoo kale qayba ka mid ah qaaradda yurub siday wararku tibaaxayaan duufaantan ba-an ayaa ku wajahana guud ahaan maraykanka gaar ahaan gobollada dhexe ee atlantika oo ay ku dhufatay duufaan isugu jirta dabaylo baraf iyo roob dhibicdiisu aad u qabowdahay dhammaan waddooyinka waaweyn ee waqooyi bari ee kansas ayaa la xiray fiidnimadii taasoo sababtay in isku socodka dadku uu joogsado meelaha qaar sida uu wargeyska new york times uu ka soo xigtay waaxda gaadiidka garoonka diyaaradaha ee magaalada kansas ayaa xirmay waxaana baraf darteeda loo baajiyey ku dhowaad laba boqol toddobaatan shan aduulimaad sida ay warbaahinta u sheegtay afhayeenad u hadashay garoonka diyaaradeed garoonada kale ee ay ka mid yihiin indianapolis kentucky iyo waqooyiga kentucky ayaa la sheegayaa in mid waliba uu baajiyey wax ka badan boqol duulimaad sida new york times ka soo sheegtay goobta dabagalka duulimaadka ee flight war dad ku dhow boqol kun oo qof ayay koronto la-aan ku heshay gobolada kentucky illinoy indiana iyo missouri sida laga soo xigtay shabakada dabagalka ee power outage waxaana albaabada la isugu dhuftay meherado fara badan ciidanka ilaalada wadooyinka ee gobolka missouri ayaa axaddii shaaca ka qaaday inay dhaceen shilal baawar oo gaaraya laba boqol siddeetan shan shil iyadoo xaalad deg deg ah ay ku dhawaaqeen gobollo ay ku jiraan kansas kentucky missouri virginia maryland new jersey iyo west virginia qaybo ka mid ah dalka maraykanka ayaa la saadaalinayaa in duufaantaasi sababi doonto diista barafkii ugu cuslaa muddo toban sano ah iyadoo geesta kalena laga digay dabaylo ka badan afartan mayl saacaddii iyo baraf gaari karaa shan iyo toban inji dhanka qaaradda yurub waxaa iyadana laga soo tibinayaa oo ka dhisaalan qalqal baahsan oo uu keenay baraf xooggan iyo roobab aad u qabow oo sababay dib u dhac ballaaran iyo hakad ku yimid isu socodka gaadiidka waxaana ugu daran oo xaaladani ay si weyn u saamaysay dalka jarmalka gegidda dayuuradaha ee frankfort ayaa axaddii baajisay boqol iyo labaatan diyaaradood oo isugu jira kicin iyo dejin sidoo kalena waxaa xiraad lagu soo rogay howlihii duulimaadka ee garoonka diyaaradaha muunikh sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen howlwadeenno ka tirsan garoonada diyaaradaha mahadsanid abushayba ugu dambayntiina guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa kulan iyo dowro isbarbar socday waxa ay la yeesheen maamulka iyo macalimiinta iskuulaadka degmada ceelcadde ee wilaayada gedo mar kale casaam carafaad ayaa warkaas inoo haya iyadoo weli si habsami leh u socota kulamada wadatashiga u dhexeeya guddiga ka socda maktabka dhexe tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxgaradka iyo waalidiinta iyo macalimiinta iskuullada degmooyinka deegaanada wilaayada gedo ayaa waxaa kulan ay barbar socotay dowra loo qabtay macalimiinta iskuulka degmada ceelcadde kulankan ay barbar socotay dowladda ayaa lagu falanqeynayay horumarka tacliinta ee ka socota degmada qaar ka mid a macalimiinta iskuulka degmada ceelcadde oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey kulanka iyo dowladda ay qaateen
dowladdan waxaa qabtay maktabu tarbiya watacliim waxayna ka faa'iideen macalimiintu faa'iido aad u fara badan oon la soo koobi karin waxay qaateen macalimiinta barnaamij aad iyo aad ay ugu bahnaayeen oo ay ka mid tahay durqu tadriis qaabka wax loo daraasaynayo oo macalinka uuna marna ka maarmin oo daruuri ah inuu barto mar kasta oo loo faa'iideeyana ay aqoon uga kordhayso waxaan kaloo qaadanay atacaamul maca annaas dadka sida loola tacaamulo oo waxaa weeyaan ummadda si ay suu noolaan lahaydeen iyo qaabkii loo dhaqmi lahaa ardada sidoo kale waxaan qaadanay mawaad aad u fara badan maktab tarbiya tacliim wuxuu ku howlan yahay uu ku dadaalayaa kobcinta iyo kor u qaadidda ardayda iyo macalimiinta dhammaantood wayna ku mahadsan yihiin horey baa loogu mahad celiyey waxaan insha allahu tacaala ku boorinaynaa inay sii wadaan dadaalada ay wadaan annagoo ognahay waxyaalaha ku furan iyo howlaha ay u taagan yihiin iyo haddana majaal kasta bay u istaagaysaa maktabu tarbiya wa tacliim iyo dhammaan guud ahaan xarakada marka insha allahu tacaala faa'iidada wax lasoo koobi kara ma ahan waana u mahad celinaa jazakum allahu khayran culummada ka socota maktaba tarbiya wa tacliim ayaan iyaguna mahad majaasa u celinaynaa wayna mahadsan yihiin nagu soo booqday xarunta waxbarashada ceelcadde noona faa'iideeyey culum kala gedisan oo aad u fara badan ayagana waa mahadsan yihiin mahad bacdallaahi subxaanahu wa tacaala mahad majaas ayay mahadsan yihiin kulankan ayaa imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay guddiga ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay socdaal ku marayeen degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga hegedo aad buu u mahadsan yahay walaalkeen cazaam warbixintiisaas aad dhegaysateen warkeenii subaxnimo saaka ayay u dambeysay tan iyo kulantideenna dambe war ka lamida intaan ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir